dardargeliyo ka istaraatiijiyadda kii-eedda master balaninka magaalooyinka jubbaland ayaa ku bilaawatay magaalada dhoobley qorshakanaya ekey lamaad ee lagu fuli doono degmooyinka jubbaland gaar ahaan degmada dhoobley waliba saxaabsame lewsayo ee ku-xilagiyo bilaaween maamulka degmada iyo nay wasaaradda ujeedadii ah in la dhiso xaruumooyinka danta guud ee xiliganna la bilaawo doono dhismaga jiidata ee magaalada dhamaradoon iyonay garoonka diyaarad degeenka ee dhoobley walina sidaasaytii sheegay ee faarax cumar agaasimaaga waxda maamulka iyonay maaliyadda ee guriyeynta jubbaland markaad fiirisid jidadka degmada dhoobley ay dadka babliga isticmaalayaan ma helaysid jid sida loogu talagalay ah laakiin hadda ka bilaabato maanta ka bilaabato insha allah hadduu ilaa yidhaahdo intan aan ku xadaynayno dhoobleyda hore dhoobleyda cusub waxay yeelan doontaa jidad fiican oo babligiisa iyo dhammaan danti guud oo la xadeeyey dadkana si wanaagsan loogu qorsheeyey baan rabnaa inaan hadduu ilaa yidhahdo ka fulino waxaa kaleeto aan ku darsanaya oonu soo kici tabna iyadana degmada dhoobley inay yeelaato garoon gaga diyuuradeed oo international ah kaasoo insha allah hadduu ilaa yihahdo qorshahan loogu jiro oo fayska labaada hadda aan samayn doonno meeshuu noqon lahaa siduu noqon lahaa iyo dhammaan aan qorshaynayno siduu guddoomiyaha sheegay iyadana jidka weyn ee halbowlaha u ah magaalada asagana insha allah hadduu ilaa yihahdo naqshadiisa oo dhammaystiran iyo dhammaan assessmentigiisa oo dhammaystiran hadduu ilaa yihahdo waa waxyaabaha aan usoo kici tabna iyadana aan fulin doono insha allah marka bulshada waxaan kula dardaarmaynaa in dowladoodu ay la shaqeeyaan si wanaagsan oo gacmo furan waxaa lagula shaqaynayo waa annagu waa dan guud waxaanaan samaynayna waa wax ayaga dan u ah marka waxaan rabnaa in bulshadu ay qaadato go'aanka dowladda ay qaadatay ee ah inaan helno magaalo qurux badan oo la jaan qaato magaalooyinka caalamka xasan cabdi gudoomiyahaga degmada dhoobley yaa sharaxaad kubiya istaraatiijiyadan cusub ee lanqorshay degmada dhoobley
waxaa la samaynayaa waddo garaangir ah oo ringiror oo magaalada lagu xidhayo wixii intaa ka dambeeya magaalada waxaa la rabaa si nidaamsan oo master balaankeedii wadata inay magaalada u degto insha allah laga baxo sidii cashwaayigaha iyo aan nidaamkaana loo degayey waxaanan u soo baxnay inaan badbaadino dhismaha mataqaana dadku ay dhisteen dayarta ah marka magaalada afkeeda meesha ku joogto ayaan taagannahay waxaana bilaabaynaa wadada iyada ah waxaan u sheegaynaa duniada dhoobley in laga bilaabo meesha ay ka bilaabato muxuu ahaa wadadaas ring roodka inaan la yska dayi karin